galab wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha juunna ay tahay sanadka halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweyn dalalka ka tirsan xulafada naato oo ku heshiiyey inay kordhiyaan qarashka ay ku bixiyaan difaaca oo ay gaarsiiyaan shan boqolkiiba dhaqaalaha guud ama g d p-ga dalalkaasi haweeney labaatan iyo toddobo jira ayaa maxkamad la hor keenay kadib markii lagu soo eedeeyey inay u dhacday website-ka iyo macluumaadka jaamacad si ay u hesho baarkin raqiisa iyo weliba in buundadeeda jaamacadda la kordhiyo ama ay hagaajiso madaxda dalalka naato ayaa ku heshiiyey inay kordhiyaan lacagaha ay ku maalgeliyaan difaaca xulafadaasi iyadoo la gaarsiinayo shan boqolkiiba guud ahaan dhaqaalaha dalalkaasi marka la gaaro labada kun iyo soddon iyo shanta tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib bilo cadaadis uu uga imanayay dalalka yurub ee xulafada ka tirsan dalka maraykanka gaar ahaan madaxweyne donald trump madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa go-aanka lagu gaaray shirweyne laba maalmood uga socday naato haig ku tilmaamay guul weyn oo yurub u soo hoyatay iyo ilbaxnimada reer galbeedka ayuu yiri dhanka kalena shir jaraa-id oo uu ku qabtay darafaha shirka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale ku celiyey in maraykanku uu ixtiraamayo ilaalinayana qodobka ama artikalka shanaad ee xulafada naato kaasoo dhigaya in xubin walba oo ka tirsan naato la difaaco maraykankuna uu difaaci doono wasiiradda maaliyadda dalkan australia cathy gallagher ayaa qiil u samaysay miisaaniyadda ama lacagta australia ay ku bixiso arrimaha gaashaandhigga iyadoo cadaadis uu uga imanayo dalka gudihiisa iyo dibaddaba mucaaradka ayaa ugu baaqaya dowladda in la kordhiyo lacagta difaac lagu bixiyo oo la gaarsiiyo saddex dhibic shan boqolkiiba dhaqaalaha guud ama g d p-ga kadib markii xubnaha ka tirsan xulafada naato ay ballan qaadeen inay kor u qaadaan miisaaniyadda ay ku bixiyaan oo ay shan boqolkiiba gaarsiiyaan kadib cadaadiska uga yimid dhanka maraykanka laba ka mid ah afarta bangi ee ugu waaweyn dalkan australia ayaa saadaalinaya in lacagaha dulsaarka la jari doono marka bangiga dhexe uu kulmo toddobaadka soo socda maadaama ayaa la yiri sicir bararku uu aada hoos uga dhacay sidii la filayey sicir bararka ayaa bishii may hoos u dhacay oo gaaray laba dhibic hal boqolkiiba isagoo hore u ahaa laba dhibic afar boqolkiiba bishii ka horreysay haweeney ayaa maanta la horkeenayaa maxkamad iyadoo lagu eedeeyey inay u dhacday macluumaadka ama website-ka jaamacad si ay isugu daydo inay hesho baarkin ama lacagta lagu bixiyo baarkinka oo raqiisa ama jaban booliska ayaa ku eedeynaya haweeneydan labaatan iyo toddobo jirka weeraro dhowra oo dhanka internet iyadoo u dhacday jaamacadda western sydney bilowgii labadii kun iyo labaatan iyo kowdii taasoo ku bilaabatay iskuday ay ku dayeyso inay hesho baarkin jaban oo markaasi gaarigeeda ay dhigato dalka maraykankana musharax zoran mandani oo ahaa nin aad uga fog inuu ku guuleysto doorashada duqa magaalada new york ayaa aada ugu dhowaaday oo tallaabo hore ugu qaaday siduu ku noqon lahaa duqa magaalada new york waxa uu ka adkaaday nin khibrad hore u lahaa horena usoo noqday duqa magaalada laakiin fadeexad ay haraysay oo la yiraahdo andrew como tartankan ayaa ahaa isreereebka hore ee xisbiga dimuqraadiga laftigiisa isagoo iyadoo doorashada guud ay doonto bisha noofembar ee soo socota ninkan oo soddon iyo saddex jira kana tirsan xisbiga dimuqraadiga gaar ahaan dhanka soshalistaha master mandani ayaan sanad ka hor dad badan aysanba aqoon haddii la doortana wuxuu noqon doonaa duqii magaalada oo muslina ee ugu horreeyey magaaladaasi new york saadaasha hawada berita oo jimca melbourne waa daruuriya afariyo toban sydney waa roobab iyo toddobiyo toban halka australian dollar waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo doolarka maraykanka ah